suuratu lqadri makiyatun weeyaan waa qur-aankii qabla alhijra soo degay ayb ina anzalnaahu fii leylati lqadri baana loogu magacaabay suuradda magaceeda ayb qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi llaahi raxmaan waxayna ka waramaysaade leylatu lqadri iyo shanigeeda iyo wuxuu allah uu nabigiisa ugu deeqay suuraddii ka horreysay iyo midanna calaaqada ka dhexaysaa waxay tahay halkaas ilaahay wuxuu tilmaamay inuu nebigiisa ku karaameeyey waxyi halkanna rabbi wuxuu ku tilmaamayaa in waxyigaas ramadaan uu soo degay oo leylatulqadri uu ku beegnaa markuu soo degayo haddana in ummaddaani cumrigeedu maadaama uu gaaban yahay leylatulqadrigaasi wax ay ummado ku samaysa lahaayeen kun bilood cibaado la qaban lahaa inuu ilaahay ma habeenkaa uu ku siinayo marka ummaddan cumrigeedoo gaaban haddana thawaabteeda iyo ajriga ay helayaan inay ummadaha kale kaga badan yihiin waana fadli ilaahay waaye waayo thawaabta allah iskale ciddou doono intou doonou siinayaa waa fadli isaga uu leeyahay waay cidi ma dhihi karto kuwaan maxaad intaan u siisay kuwaanna maxaa intaan u siisay oo calaa sabiili lmithaal adiga hadda haddii aad shaqaalo dalbato waxaad yeeli kartaa qofna waxaad ku shaqaalaysiin kartaa lacag go-an mid kalena intood kula heshiisid shaqadiisa iyo wanaag iyo waxyaabo kalood u bogtay darteed shaqadiisa mushaar fara badanaad ku siin kartaa waxbaad dulmisayna ma lagu ma lagu dhahayo bismi illaahi raxmaani raxiim allah wuxuu leeyay inaa anagu anzalnaa waanu soo dejinay hu qur-aankii baan soo dejinay fii leylati alqadri sharafka habeenkiisa dhexdiisaan soo dejinay wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybaa leylatu lqadri sharafka iyo qadarka habeenkiisa uu ahaaday leylatu lqadri sharafka habeenkiisa oo leylatu lqadri khayrun waa mid ka khayr tu ka khayr badan waay min alfi shahrin kun bilood mid ka khayr badan waay inaa anzalnaahu damiirkaa marka qur-aanka u laabanaa inkastoon la sheegin siyaaq unbaa laga garanaa inaa anagu anzalnaa waxaanu soo dejinay hu qur-aankan ayaan soo dejinay fii leylati lqadri see marka leylatulqadrigii loo soo dejiyey ibnu cabaas oo kale isaga wuxuu leeyahay leylat lqadri baa isagoo dhan lasoo dejiyey samaa-udunyaa baa la keenay beyt lciza ka bacdi hadba marxalada jirto iyo yacni waxaa jiro iyo ayaa tartiib tartiib hadba qeyb looga loogu soo dejinayo nebiga korkiisa laakiin markii hore isagoo jumlatan ah baa lasoo dejiyey kadibna tartiib tartiib ayaa nebiga sal l slam korkiisa loogu soo dejinayo marka lowlaa nuzila hada lqur'an jumlatan waaxida markay leeyihiin oo alla uu leeyahay kadalika linuhabita bihi fu-aadaka waratalnaahu tartiilan waxa laga waramayo waxay tahay waa soo degidda nebiga siinta nebiga la siinayo tartiib tartiib baa loo siiyey laakiin soo dejintiisii hore beytulciza ayaa isagoo dhammaystiran hal mar lagu soo dejiyeyo la keenay macna sidaas waay marka habeenkaa beytulciza la keenayo leylatulqadri bay ahayd macnaha labaad waxa uu yahay inaa anzalnaahu fii leylati alqadri bilowga qur-aankaba marka nebiga lagu soo bilaabayo iqra' bismi rabbika lagu soo dejiyey habeen leylatulqadri oo ramadaan ramadaan ku dhex jirtay ahayd sidaa waa la yidhi tafsiir kalena wuxuu le isaga laga xoog badan yahay inaa anzalnaahu suuradaana laga wadaa fii leylati lqadri suuradda waxaan soo dejinay inaa anagu anzalnaa waan soo dejinay hu qur-aanka inaa anagu anzalnaa waanu soo dejinay hu qur-aankii ama suuraddanaan soo dejinay fii leylati lqadri fii shani leylati lqadri leylatulqadri shanigeed ayaanu kusoo dejinay tafsiir marka laga xoog badanya labadaa hore unbaa roon marka wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybaa leylat lqadri ay ahaatay leylat lqadri waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey tafkiim shanigeedaa la weyneyna habeenkan marka leylat lqadri maxaa loo yidhi laba macnaa ku jirto alqadru alqadru in laga wado bimacnaa taqdiiru laajaal oo habeenkan leylatul habeenka leylatulqadriga sanadka waxa dhici doono arsaaqda iyo maamulka waxaasoo dhan baa la jaangooyaa caalamka waxa ka dhacayo o dhan habeenkaas ayaa inta la jaangooyaa malaa'igta la siiyaa awal marka hore waa loo jaangooyey laakiin markan dambe waxay tahay malaa'igtii baa loo dhiibayaa iyadoo qoran sanadkaa wixii ay ku shaqeyn lahaayeen oo marka waxay ka dhigan tahay alqadru bimacna alxukmi waay marka leylat lxukmi marka waa leylat lqadri bacd naas baa waxay yidhaahdaan leylat lxukmi waa leylatu nisfi shacbaan shacbaan markay shan iyo toban joogto leylat leylat lxukmi ma ahan markaas nacam fii suurati dukhaanna waa kusoo marnay marka bimacna alqadri marka waxaa laga wadaa tuqadaru fiiha alaajaalu waalarsaq waxawaadihu lcaalami kulliha kulluhaa waxyaabaha caalamka ka dhacay oo dhanna tudfacu ila lmalaa'ikati baa loo dhiibaa litamhiilihi si ay u qaataan ibnu cabaas iyo keyrkii baa sidaa laga wariyey wahiya leylat lxukmi macnaha labaad alqadru bimacnaa sharaf ayaa laga wadaa waxayna ka dhigan tahay leylat lqadri alqadr bimacnaa alcadiimu sharaf min qowlika waxaad leedahay rajulun lahu qadrun ninkaani waa nin sharaf leh lahu qadrun ay makaanatun wa sharafun oo markaa sharafka xagga maxay ka keenaysaa waxay ka keenaysaa qofkii habeenkaa nooleeyo qadar iyo sharaf weyn buu yeelanayaa marka ilaa kun bilood ruux alla caabuday oo kale ula mid yahay wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyee maa maxaybaa leylat lqadri ay ahaatay marka leylat lqadrigu ma la kor yeelay oo ma la qaaday oo maba jirta miya hadda mise lama kor yeelinoo waa sanad walbaa habeen ka mida sanadka waaye waxaa xoog badan marka de inaan la kor yeelin cilmigeedaa dadka laga qaadayoo de nebiga inta markii hore la ogeysiiya haddana laga kor yeelay sida xadiidkii uu tilmaamay laba ninaa murantay leylatulqadriga anoo markaa la ii sheegay labaa dooday waa la iga rafciyey waxaasa khayr inay idiin tahayna waa kii nebiga yidhi sala allahu calayhi wasalam iyada dhan marka cilmigeedaa la qaaday maahane kulligeed lama rafcinin waa jirtaa marka leylatulqadri sanadkao dhan miyay ku jirtaa mase ramadaan ramadaanay ku dhex jirtaa waayo inaa anzalnaahu fii leylati lqadri baa layidhi qur-aankuna waxaa la soo dejiyey bil ramadaan dhexdeeda shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur-aan ee ramadaankii xaggay uga jirtaa tobanka dambey ku jirtaa oo rasuulka sala allahu calayhi waali wasalama wuxuu yidhi yani iltamisuuha fi lcashri alawaakhiri min ramadaan ka raadiya tobanka dambe ramadaan haddana axaadiidtu waxay sii tilmaantay tirada isdheer watarka marka tiradaa isdheer baa loogu rajo badan yahay leylata sabcin wa cishriinna waa xadiidka ubay bnu kacab iyaa ahaayo isagu inay leylata sabcin wa cishriin ay tahayna waa la tilmaamay siday ahaataba marka ramadaan bay ku jirtaa tobanka dambe tirada isdheer yaa loogu rajo badan yahay marka macaanidaa unbaa ku jirta marka fadaa-isha ay leedahayna de suuradaaba ka waramaysa leylat lqadri leylatulqadrigu khayrun wuu ka khayr badan yahay min alfi shahrin kun bilood oo ay leylatulqadri ku jirin ayay ka khayr badan tahay ufiirsa marka leylat yani leylatulqadrigaa la fadilay kun biloodaa laga fadilay haddaan niri marka leylatulqadri sanadkii hal habeen oo sanadka ka mid ah waayo haddaan dhahnay kun biloodna ay tahay siddeetan iyo saddex sano ee ka badan ee sow sanadkiiba leylatulqadri sow kuma dhex jirto macnaha marka min alfi shahrintan kun kan bilood leylatulqadriyaal waa ku jiraane waa marka leylatulqadriga laga saaro kun bilood oo leylatulqadri aynan ku jirin iyo hal leylatulqadri hal leylatulqadri baa fadli badan waay macnaha ayb oo wlmuraadu waxaa weeyaan marka khayrun min alfi shahrin caarin min leylati lqadri ishkaalkaas saasuu ku baxaa marka leylat khayruntana marka waa ismu tafdiil waaye oo ay akhyaru leylat lqadri leylatulqadrigu khayrun waa ka khayr badan yahay min alfi shahrin kun bilood ayuu ka khayr badan yahay sidaana marka de ilaahay wuxuu ku manaystay ummadan si cumrigoodu maadaama uu gaaban yahay waxaa ciwad looga dhigay thawaab fara badan oo sanawaad gaara sanawaad fadli lagu heli lahaayna halabeeli lagu helo tanazalu way soo degaysaa almalaa-ikatu malaa-igtii ayaa soo degayso iyo waruuxu jibriil ilal ardi dhulkay usoo degayaan fiihaa habeenkaa dhexdiisa biidni rabbihim rabbigood amarkiisa ayay kusoo degayaan min kulli amrin bikulli amrin bayna la soo degayaan arrin dhammaantii ayay la soo degayaan arrin kastoo yacni bikulli amrin min alkhayri walbarakati ah arrin kasto oo khayr iyo barako ah ayay la soo degayaan salaamun hiya iyadu leylatulqadrigu salaamun weeyaan waa nabadgelyo waaye oo waxaa laga nabadgalaa ciqaab alle iyo qofka ka nabadgelaya ayb nabadgelya ilaahay kuwa caabudayo korkooda ahaanayso malaa-igtii baa salaamaysa oo salaam ku aqrinayso calaa ahli lmasaajidi min xiini taqiibu shamsu laga bilaabo ilaa inta waaga uu ka baryahay hiya leylatlqadrigu salaamun weeyaan nabadgelyo waayo xataa intii matlaci lfajri tuluuci lfajri fajarka dhalashadiisa intii ka ahna ilaa fajarka dhalashadiisu sidaa ayay ahaanaysaa matlac quraa'da badana laamka waa kor dhigeen kisaa-i waa hoos dhigayo matlic ayuu yidhi matlac marka la yidhaahdana waxaa laga macnaynayaa masdar ay xataa tuluuci shamsi ilaa qoraxda ay kasoo baxda xataa tuluuci lfajri baan ujeeda waagu uu ka dhasho ayb ilaa waagu uu ka dhasho matlic marka la yidhaahdana waa waqtigii daraf miimi ah uu noqonayaa xataa intii matlici lfajri fajarka waqti dhalashadiisa ilaa fajarka waqti dhalashadiisa labadaa macnaa marka halkaana ku jirta tanazalu lmalaa-ikatu tatanazalu way soo degaysaa almalaa-ikatu malaa-igtii iyo waruuxu iyo jibriil fiihaa habeenkaa dhexdiisa ayay soo degayaan ilal ardi bay usoo degayaan dhulka intay ka ah biidni rabbihim rabbigood amarkiisayna kusoo degayaan oo iska soo degi maayaan min kulli amrin bikulli amrin bay la soo degayaan min bimacna lba baa laga macnayna ayb sababiyana waa laga dhigi karaa haddii la doonana bayaaniyaa laga dhigi karaa biidni rabbihim taa laga bayaanina oo waxaa la leeyahay biidni rabbihim rabbigood idinkiisa ayay kusoo degayaan ayb min kulli amrin arrin arrin dhammaantiis ah oo arrin dhammaantiis ah sidaana marka waa la dhigi karaa minta in bayaaniye laga dhigo tacliiliyana waa laga dhigi karaayo min kulli amrin arrin kasta dartiis ayay la soo degayaan oo khayr ah hiya iyadu salaamun weeyaan xataa intii matlaci lfajri tuluuci lfajri fajarka dhalashadiisa